إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah labaatan ka mida mas-uuliyiintii ee xildhibaanadii dowladda federaalka uga dhaawacmay weerarkii hotel s y l ayaa loo qaaday dalka dibaddiisa kadib markii xaaladooda caafimaad wax looga qaban waayey gudaha dalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin maleeshiya taabacsan dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaan dhaxa xidbeenoodka kala qaybiya kenya iyo soomaaliya ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan dowladda kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen qaybo ka mida gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisan askarta kenya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera iyadoo nin kirishtaan kenyaan ah lagu dilay gobolka gaarisa kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo odayaasha ku dhaqan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo bogaadiyey weerarkii lagu qaaday hotelka s y l ee magaalada muqdisho askari u dhaawacmay dowladda federaalka ah ayaa sheegay in la dayacay kadib markii lagu dangaaray mid ka mida culummada ayaa tacliiqa khudbada jimcada uga hadlay weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran labaatan ka mida mas-uuliyiinta iyo xildhibaanadii dowladda federaalka uga dhaawacmay weerarkii lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho ayaa loo qaaday dalka dibaddiisa kadib markii xaaladooda caafimaad wax looga qaban waayey gudaha dalka waxaa faahfaahinaya cabdifitaax faarax waxaa maanta eerboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho ka soconaya abaabul dalka dibaddiisa loogu qaadayo xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee ku waxyeeloo weerar guulaysto ee naftood horayaal ka tirsan mujaahidiinta shabaab ku qaadeen hotel iswayl ee magaalada muqdisho weerarkan ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiinta maanta lagu wado in loo qaado dalka dibaddiisa ayaa dhacay habeennimadii jimcada afarta ramadaan kaasoo ay naftoodu ku waayeen siddeed iyo labaatan halka ay ku dhaawacmeen afartan iyo kow oo gutigood isugu jira xildhibaano saraakiil iyo askar ka wada tirsan dowladda federaalka maanta waxaa eerboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho la geeyey si dalka dibaddiisa loogu qaado labaatan xubnood oo xaaladoodu wax looga qaban waayey dalka kuwaasi oo lagu wado in loo qaado magaalada ankara ee dalka turkiga dadkan lagu wado in loo qaado ankara ayaa xaalad hubanti la-aana ku jiro iyagoo ay ku xiran tahay qalabka oksijiinta waxayna isugu jiraan xildhibaano iyo saraakiil aada looga dayrinayo xaaladooda caafimaad xubnahan dhaawaca ayaa muuqaalo looga soo duubay eerboorka iyagoo laga soo dejinayo gawaarida gurmadka deg dega ee ambalaasta si loo saaro diyaaradda lagu wado inay u qaado dalka dibaddiisa ayaa muujinaya xaaladooda oo mid aada looga dayrinayo oo nafta ayaa isaga jirta waxaa sidoo kale wejiye muree ka muuqata laga dheehan karaa madaxda dowladda federaalka ee u yimid sagootinta dhaawacyada mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee kasoo gaaray weerarkii s y l madaxa dowladda federaalka xasan sheekh oo isna soo gaaray eerboorka si uu u sagootiyo xubnaha dhaawaca ee loo wado dalka dibaddiisa ayaa laga dheehan karaa muuqaalada laga soo qaaday fudeed isagoo ka dhex baxaya ilaaladiisa kolba mar celcelinaya taa oo muujinaysa in madaxweynuhu miir ahaan joogin waxa uuna mar qura ka soo laabtay dhaawacyada isagoo aan xitaa gacan qaadin mas-uuliyiinta rabta la hadalka madaxweynaha sidoo kale waxaa jira xubno kale oo aada u badan kana mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka oo u yimid sagootinta saaxiibadoodii ku waxyeeloobay weerarkii hotel iswayl oo maanta loo wado dalka dibaddiisa xubnahan sagootinaya mas-uuliyiinta dhaawacyada garaabka ah ayaa isugu jira wasiiro xildhibaano saraakiil isugu jira kuwa sirdoonka booliska iyo gaashaandhigga si ay u sagootiyaan saaxiibadoodii dalka wax loogu qaban waayey mas-uuliyiinta gaartay eerboorka aadan cadde goobtana warbaahinta kula hadlay waxaa ku jira wasiir daa-uud aweys oo ah wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda federaalka kaasoo aada uga walwalsan waxa gaaray saaxiibadii wuxuuna ka warbixiyey tirada mas-uuliyiinta loo wado dalka dibaddiisa iyo halka loo wado waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad buuxa soo siiyo waxaa loo qaadayaa magaalada ankara dalka turkiga oo labaatan dhaawac ah oo ah dhaawacii hoteelkii weerarkii argagixiso ee ka dhacay hoteelka s y l turkiga ayaa loo qaadayaa waxaana rajaynaynaa inay noogu soo laaban doonaan iyagoo caafimaad qaba insha allah waxaa kaloo goobta ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo dulista hawada dowladda federaalka waxaa kaloo xigay wasiiro kale oo iyana ka hadlay dhaawacyada saaxiibadoodii dalka wax loogu qaban waaye ee dalka dibaddiisa loo wado si kastaba weerarkii s y l ayaa ahaa weerar gala diiwaanka baqdinta dowladda federaalka kaasoo gilgilay dowladda federaalka kolay isaga sheekeynayeen inay amni noqdeen oo ay ku tamashlayn karaan xarumaha ay muqdisho ka degan yihiin waxaana jira qalqal xoogan oo uu beeray weerarkii s y l oo xubnaha dowladda federaalka ku reebay baqdin kuwaasi oo islahaa bishan muqdisho ayaad isaga kifaaxaysaan waxaana jira mas-uuliyiin u cararay dalka dibaddiisa kuwaasi oo cabsi ka qaaday weerarkii s y l sidoo kale waxaa ka jira gudaha dowladda federaalka baqdin ay ka qabaan weeraro kale oo dhaca inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin maleeshiya taabacsan dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaan dhaca xadbeenaadka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya warkaasi oo warar kale oo ay ka mid yihiin ku dhowaad labaatan askari oo kenyaati ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen qeybo kamid a gobolka gaarisa waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder ciidamada mujaahidiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay fuliyeen weerare iskugu jira qarax iyo kuwa toosa oo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha dalka kusoo duulay haddii aynu ku horumarno xuduud baynaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen saldhig ay maleeshiya doostaga dowladda kenya ku leeyihiin meel u dhow deegaanka kamboni waxaana halkaasi lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada hoostaga dowladda kenya dhanka jubbooyinka howlgal gaar ah oo ay sameeyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa lagu soo qabtay askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland kaasoo ku sugnaa isbaaro ciidamada u tiilay deegaan hoostaga magaalada dobley ee jubbooyinka askarigan iyo qorigii uu sitay ayaana hadda ku jira gacanta mujaahidiinta dhanka gobolka mandheer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka finow ee hoostaga degmada lafey dagaalka inta uu socday waxa uu dab xoogan qabsaday saldhigga iyadoo uu jiro khasaare ciidamada kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi gobolka garisa howlgal qorsheysan oo ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo daarusalaam oo ka tirsan gobolka garisa waxay ciidamada mujaahidiinta ku dileen nin kiristaan kenyaati ah kaasoo diinta kirishtaanka faafinayey isla garisa waxaa faahfaahinna dhaydhaadiya laga helayaa kamiin maalmo ka hor ciidamada kenya lagula egtay inta u dhexaysa deegaanada wilmaareer iyo calijuqur waxaana lagu dilay kamiinkaasi sideed askari oo kenyaati ah halka lagu dhaawacay sagaal kale waxaana lagu gubay gaari beebo ah kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo odayaasha dhaqanka ee degmada caalbuur oo bogaadiyey weerarkii hotel s y l ee magaalada muqdisho mubaarag cumar ayaa ka warramaya
waxaa si soo taraya dadka muslimiinta ah ee bogaadinaya weerarkii cuslaa ee taariikhda galay hotel s y l ka dhacay ee magaalada muqdisho kuwaas oo ay fuliyeen rag ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid ah waxgaradka degmada ceelabuur ee gobolka galgaduud ayaa si diiran usoo dhabeeyey weerarkii lagu gumaaday madaxweynta dowladda federaalka ugu horeyn filimka waxaa kasoo muuqanaya cabdiciid cabdulle oo ka mid ah odayaasha degmada ceelabuur isagoona ummadda ugu baaqay in la garab istaago mujaahidiinta waxaan bogaadinayaa oon soo dhoweynayaa dhacdadii ka dhacday muqdisho gaar ahaan hoteelka iswaa'el oo ku yaalla xamar dhacdada ka dhacday oo bishaaraadka oo wanaagga oo kayrka oo muslimiinta qalbigooda shaafisay gaalana carogelisay ayaan aad iyo aad usoo dhaweyneynaa ayaan usoo dhaweynayaa laakiin waxaan leeyahay dhallinyarada halkaas gashay maskaxdii kasoo shaqaysay intii muslimiin khiyaar oo kasoo shaqaysay ilaahay ajir badan ha siiyo ilaahay subxana wa tacaala ajirkooda ha badiyo inta ninka leeda gacnahooda ilaahay ku cadaabanade waxaan leenahay ninka meeshay u socdeen oo xasana la-aanta ahayd ilaahay subxana wa tacaala hukun jubaaro dadka muslimiinta meelay joogaanba waxaan leenahay inta kitaab alle iyo xeer ay is agyaaleen xafisaha la sheegayo maaragtay layska qoraayo iyo waxa balaayada hoomaha ay noo soo dhigeen oo kitaab alle dadka iska nacay dadkaas ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka alla nacay intay joogaan dadka muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa ku soo dhaweyneynaa inay naftooda iyo maalkooda sidaasoo kale u bixiyaan sidoo kale waxaa filimka kasoo muuqanaya mid ka mid a odayaasha oo lagu magacaabo hilowle culisow isagoona u duceeyey raggii fuliyey weerarka dhallinyaradaas camaliyadaas fulisay oo halkaas gashay oo nooc walbaba isugu jirta oo ninka layhahda israa-el gashay waa u duceyneynaa ilaahay baanu baryaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay ajirkooda ha badiyo ilaahiga subxaana watacaala shahaadada wax ka aqbalo ninka leeda arrintaas meeshaas ka dhacday oo israel ka dhacday oo ninka leeda wiilashaasu fuliyeen wiilashaas ajir badan allaha siiyo ajirkooda allaha badiyo annagoo muslimiinta ka dambaysay ah waxaan leenahay kii shahaado qaatana ilahay shahaadadiisa ha ka aqbalo ilahay ha u naxariisto kii shahaadada galo kowdii bilaabay intay ugu horreeyaan kuwa tegey na waxaan ilaahay weydiinaynaa shahaadadooda jannata firdowsa in alla ka dhigo kuwa ka dambeeyana in alla ka dhigo naftanada iyo maalkanaga waxaan u haynaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta meel kastay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay sidaasoo kale uga qayb qaataan oo naftooda iyo maalkooda saas u bixiyeen sida wiilashaas u bixiyeen nin kastoo gaalu intuu joogana sidaasaa naga go-an waan u digaynaa ha ka tageen waddanka islaamka meeshay ka yimideen ayuu ka yaqaan tan iyo markii uu dhacay weerarkii hotel israel waxay soo taraya dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkiiyo dibadiisa kuwaas oo soo dhaweynaya weerarka
askari u dhaawacmay dowladda federaalka ah ayaa sheegay in la dayacay kadib markii lagu dan gaaray waxaa faahfaahinaya muxsin xasan kuma aha dowladda federaalka ceeb iyo wax cusub in la arko mid ka mid ah ciidankeeda oo calaancalaya kana cataabaya dayacaad loo geystay oo waxa ay arrinkaasi ka dhigatay dowladda federaalka caado joogto ah iyo dhaqan calaamad u ah bogogga baraha ay bulshada ku kulanto ayaana waxaa buuxdhaafiyey muuqaalada askarta ka tirsan dowladda federaalka ee ku baroordiiqaya in la dayacay kadib markii lagu liibaanay ama ay soo wajahday duruufo nololeed kani waa askari aanay da-diisu ka yareen lixdan sano oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka islamarkaana lagu magacaabo cali aadan xasan waxa uu ka mid noqday askarta dhibanayaasha u noqday dagaalka dheeflaawaha ah ee ka dhanka ah shareecada islaamka ee ay dhabarka soo saarteen madaxda dowladda federaalka iyagoona islamarkaa wakiil oga ah dowladaha galbeedka waa kan askari cali oo ka warramaya xilliga uu dhaawacmay iyo waxa uu kala kulmay dowladdiisii uu difaaceeda u huray naftiisa xaaladda ay halkii ka soo bilowday laba kun iyo shan iyo tobankii dhaawamay askari hooga dalka soomaaliya ah oo ka tirsan qiibta liidmad oo laba kun iyo shan iyo tobanka dhaawamay ilaa waqtigaas lutunga bereelukuwa hanuunba ihaay hami ii maalin waa soo jiida dhibkaan ihaa ilaaha og dowladdana waa idaadi walbay odwaytay aafamad oo diwidda u baahan dalyari dalka walmay ku udkoro lyari aawnaad baa u baahana yaa u baahana askari hooga dalka soomaaliya baa hay dhibkaasay haay waa iska hanuunsanaa isbitaalka hoogaas dhaa deganay isbitaalka hooga cali xasan ayaa sidoo kale shaaciyey in laga soo saaray isbitaal uu ku jiray sagaalka sane ee uu dhaawaca ahaa islamarkaana lagu yidhi kuma soo laaban kartid halkan mayleeray meesha maka tirsanidii isbitaalka dhow ka baa leeray hadda markii soo bahay ma soo laabado kortoo leeray warqad baa iridil igu dhaji dhibkaan yahayn ilaahay la og meesha dhaha degana qof wal iin qobodan waa waay dowladdii walba iin qobod waytay wal iin qoboto u baahana waa u sheegay luto walma ka qoboda kor namba sibonag namba tolkiisa walan qoboda tol maliidaa laygu jawaabay ugu dambayntii boqolaal iyo kumanaan askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka ayaa dhibanayaal u ah dhaawacyo ka soo gaaray dagaal ka dhan ah shareecada islaamka oo ay kusoo hogaamiyeen madaxdooda ay maanta ku dhaliilayaan in ay ka dhunteen kadib markii ay soo wajahday duruufaha dagaaleed ee adag warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mid ka mid a culummada ayaa tacliiqa khudbada jimcada uga hadlay weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa ka warramaya muuqaalkan oo uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataayib al ikhbaariyah ayaa waxaa ka soo muuqanaya sheekh cumar xayaakallah kaasoo maalintii jimcaha ee aynu soo dhaafnay tacliiqa khudbada ku lahaa masjidka quba ee ku yaala magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe maadaama uu maalinkaasi socday weerarkii lagu qaaday hotel s y l wuxuu sheekhu ka hadlay weerarkaasi iyo raggii fulinayay sifaadka ay lahaayeen isagoo sidoo kale khayrka ku booriyey ummadda muslimiinta ugu horrayn wuxuu kelimadiisa ku bilaabay aayaad qur-aan ah isagoo u duceeyey dhammaan ragga mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya furimaha kala duwan
ilaahay wax badan buu qur-aanka inoogu sheegay inuu mujaahidiinta iyo muslimiinta u gargaarayo وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ما أينا نسلهين ما أنت قابك وحيا اللهم بودع الدونان بإذن الله الواحد لحد وحكوين واسيس بينا ولا لها ما أنت فرنت تاغن كوا بنادر كب الله يكوا كرتب إلهي قرب كوذا استاغ أمين دهيا إلهي سبحانه وتعالى دقدق هو كالميو إلهي ملك الجبريل الله كحوشيو ilaahay malaku jibriil allaha ku xoojiyo kooda shahiidashaadiisa allaha aqbalo kooda shahiidashaadiisa allaha aqbalo tarikadu ka tegay awlaadii iyo qaraabadii cidduu ka tegay oo dhan ilaahay kuwad ha u noqdo ilaahay khayra fakhalafin allah ha u noqdo ilaahay khayra khalafin khayri salafin allah ha u noqdo ilaahay subxaana wa tacaala way naga farxiyeen aakhriya adduunba allaha ka farxiyo ilaahay muslimiintoo dhan bay ka farxiyeen aakhriya adduunba allaha ka farxiyo wuxuu sheekhu tilmaamay in guusha ay gaareen muslimiinta iyo mujaahidiinta ay ka timid allah xaggiisa aysanna ku imaan karti iyo xeelad ay la yimaadeen mujaahidiinta marka waxaa la rabaa ikhwaani lislaam xujada inagu soo gatay inaynu xilkeeda inagu qaadano walaalihii hore ee tegay shuhadada kii tagaaba wuxuuna leeyahay markuu sii baxaya allaha allaha fii diinikum allaha allaha fii ummatikum allaha allaha fii bilaadikum war ilaahay ilaahay uga baqa diintiinna war ilaahay ilaahay uga baqa ummaddiinna war ilaahay ilaahay uga baqa dalkiinna iyo dadkiinna uga baqa walaalyaalow maanta waxa yaalla ilaahay baa keenay subxaana wa tacaala wallaahi bayna kartideenna iyo xeeladeenna iyo xooggeenna ayna ku imanin siduu allah lah subxaana wa tacaala wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa nin soomaaliyeed baa yidhi sagaaraan dabin u dhigta goodir baa igu soo dhacay intan dhallinyaro oo wada shaab ah oo wax garh ka soo baxayba uu ku wada jiray oo min mufraqi ra'sihim ilaa akhmusi qadamihim laa ilaaha ila allah ay ka buuxdo oo qalbin waaxiduna yaa isu keenay yaa isu keenay allah baa isku keenay kuwa furinta joogiyo kuwana waa hal jir oo keli eeta hal qalbi bay ku wada jiraan sheekh xayaakallah ayaa u duceeyey dhanka kalena habaaray kuwa ku jira safka dowladda federaalka ee shisheeyaha garab taagan furimaha inaynu wada istaagno dhammaanteed xaya cala aljihaad bay taagan tahay yaa khayr allah irkabi bay taagan tahay cadowga ilahna aan la xisaabtano maanta waa maalin ramadaan waana maalin jimco ah awalan waxaan u rabbi tugaynaa murtadiinta reetolkana ah waynala dhasheenoo magaca soomaaliyeed baynala wadaagaan ilaahuu soo hanuuni baan leenay aamiin dhahay raggaa naga soo horjeeda dhallinyarada seer soomaaliyeed ilaahuu soo hanuuni ilaahu haddaad hanuun u qortay ilaahu deg deg u soo hanuuni ilaahu cawliyadaada iyo ciidamadaada ilaahu ku darso waxba kuma yeelayaan ilaahu waxba kaaga nusqaamayaan ilaahu noo soo hanuuni ilaahu kuwii jihaadka raayadiisa kor u qaadi lahaa ee inta dhiman dhammaystiri lahaa ilaahu ayaga ka dhig rabbiyow haddaadan hanuun u qorin ilaahu xaaqin ka dhig gebigoodaba kuwa laxaaqa allow ka dhig kuwa badda lagu saydha allow ka dhig sheekha ayaa ka hadlay jannada iyo barwaaqada taalla iyo qof weliba oo allaah dartiisa loo dilo waxa rabbigiisa agtiisa u yaallaa aayadda ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala allah mu'miniinta wuxuu ka gatay naftooda waa sharaf nafta yaa iskalaha kolkii hore yaa ku siiye nafta naftiga iyo saacadda maanta ay nooshahay neefta aad neefsanaysa yaa iska laha allah baad aadna siisay soo maaha ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum ilahay naftoodu ka iibsaday subxana wa tacala muminiinta oo maxaa lagu iibsaday bianna lahum aljanna ilahay jannuu siinayaa subxaana wa tacaala ma laa caynun ra'at walaa udunu samacad walaa khatara calaa qalbi bashar laa ilaaha ila allah daar baa alla kugu talagalay subxana wa taala daartan ka qaalisan ragga maanta hoteelka iswael ka dagaalamaya wallaahi alcadiim waxaa usii muuqda xuurulciintii baa usii muuqata waxaa la yidhi ninka shahiidka ah markuu jannada galo intaasoo gabdhoodood xuurulciina soo wada dhaweynaysa hal gabadhaa lagu soo dhaweynaya gabadhaa magaceed maxaa la yidhahdaa mardiya ayaa la yidhahdaa labaatan buu ku soo baxaya kolkaassiley madfuwana kuwaagilsayla soo dhawow anagu shaqaalihii mardiya ayaan nahay mardiyaa ku sugaysa hore u soco kolkaasuu hore uso labaatan kalea soo dhaws may hore u soco mardiyaa ku sugaysa kolkuu mardiya u tago gabadh ballaadhan oo weyn oo joodari weyn oo qurux badan oo maasha allah kolkaas afartan sanuu daawanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar afartan sano isagoon jirhkeeda taabanin buu saa u dawanaya uu leeyahy ma ilaahay bay kaa siiyey maxaaskaygay baa tahay ma anagaa ninkaagiyah yaa weliya raxmaan fadal bay leedahay weligii ilaahay soo dhawow reerkaagiibanay afartan sano isagii oon taabaninoo sii ka sii jeeda oo xubin xubin u fiirinaya yaa kaah baa gadaal ka qabanaya iftiin weyn baa gadaal ka qabanaya kolkaasuu isleeyahy iftiinka fiiri wuxuu arkayaa gabadh xishoonaysa oo daaha intay saa u qabatale ehelkaagii baa neemiyada noo iman waa naga daahday eh tukalaa sugaysaba toddobaatan iyo labaa sugaya kuwa allah inaga dhiga amiin dhahaya bianna lahum ljanna janna ayay leeyihiin weerarkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday hotel s y l ayaa dowladda federaalka dhabar ka jebiyey wuxuuna dhexal siiyey inay soo gaaraan khasaare hantiyaed iyo mid maaliyadeed intaba warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa